qofka jecel buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam in arsaaqadda loo waasiciyo cimrigiisana loo dheereeyo qaraabadiisa ha xidhiidhiya buu rasuulku in arsaaqaddu cidhiidhiga kaaga baxda waa doonaysaa dukaamkii baa dukaan labaad ku dartay arsaaqaddu cidhiidhi kaga bixi mayso bakhaar baad soo kordhisay arsaaqaddu cidhiidhiga kaga bixi mayso asbaabta arsaaqadda cidhiidhiga ka saaraysa nebigaa kuu sheegoo kule ninkii jecel in arsaaqadda loo waasiciyo cimrigana loo dheereeyo qaraabadiisa ha xidhiidhiya buu rasuulku صلة الرحم تزيد في العمر صدقة السر تنفر غضب الرب ونبي صدقة السر لو لبحي عرض إلهي بيد من ساعة قرابة الله حريريا نبو نبي يري أرزاق الله واسع صاب رسولك عمرك أنا وين دارس والله ماذا ما أنت بني آدم كوي رادين يا أرزاق الله إلا هو واسعين واجع شهي عمرك أبو بركة إنه يشنا واجع شهي عمرك بركة سماه كنت صنو ayaa kontan lagugu darayaa hamoodin haddaad kontan cimrigaagu uu yahay boqol iyo konton sano qofkii adduunyada jiray nafciguu qaban lahaa ummadda u kordhin lahaa nafci lamidaad konton sano adigu aad ku qabanaysaa weeyaan